iyadoo abaaro xoogan laga soo sheegayo gobolada koonfurta ee dalka soomaaliya ayaa kulan ballaaran oo looga hadlayay sidii loo gurman lahaa dadka ku nool deegaanada jubbaland ee abaarahaasi ay saameeyeen waxa uu ka dhacay magaaladani mombaasa kulankan oo goobjooga ay ka ahaayeen qaar ka mid a odayaasha dhaqanka culmaa udiin ganacsato iyo weliba sidoo kale dhalinyaro ayaa diiradda waxaa lagu saaray sidii gurmad deg dega loo gaarsiin lahaa deegaanada jubbaland oo abaartu ay saameynta xoogan ay ku yeelatay ugaas aadam ugaas maxamuud baqow iyo ugaas cabdixakiim nuur faarax weyhaan oo kulanka ka hadlayay ayaa waxa ay sheegeen inay tahay arrin waajiba in gurmud deg deg la gaarsiiyo dadkay abaaruhu ay sida xoogan ay ugu saameeyeen deegaanada jubbaland abaartan taagan oo aad la socotaan dhammaantiin majibooyinka maanta abaar xun baa ka taagan abaartaas dad badan baa u istaagay oo runtii qurbaha joogo oo dibadaha ku nool meel kastay joogaan ilaa haddana hooshii waa lagu jiraa kolba waxaan warbixinta ugu dambeysan helayay dadkiina east africa qorshaha waa ku jirtaan way nagu jirtaayo hadda dadka micnaha howshaa ku mashquulsan abaarta ee dhaqaalaha loogu urinaya dadka danyarta ama ama xoolihii ka dhammaadeen meel walba ay howlgalkaasi ama gurmadkaasi uu ka jiraa adduunka ka mid ah oo qurba joogta harti meel walba joogaan howshaasi aad bay mashquul ugu yihiin waxaana filayaa idinka inaad tihiin ra-a hore ama micnaha dadka ugu horreeyey ee micnaha hormoodku ah howshatan marka waxaana laga rabaa inaan qaybteenna inooga aadan aan ka qaadanno walaalaheen ehelkeen dadkeennii oo xoolihii ka dhammaanayaan oon haddaynu wax isku dardarno wax yar isku dardarno waxaa laga yaabaa in iyaga waxu noqdaan waxaa lagu yidhi biyaha booyadda biyaha waxay joogtaa markay meelaha dhadhow yihiin waa boqol dollar marka ay fog yihiin oo dhinaca joorro jirtana waa boqol iyo lixda waxaa la yidhi soddon kun soddon kun oo lo baa dhintay biyo soddon iyo afar kun baa dhintay maanta biyana ma haystaan baadna ma haystaan dadkeenni
cali cabdinuur oo ka mid a odayaasha magaalada mombaasa oo isna kulanka ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay inay si weyn ay u soo dhoweynayaan taladan ay soo jeediyeen odayaasha dhaqanka islamarkaana halkani lagu sameeyey guddi ka kooban toddoba xubnood oo uu hogaanu ka yahay cali cabdinuur islamarkaana bilaabi doono dhowaan in gurmud deg dega la gaarsiiyo deegaanada ay abaaruhu ay sida xoogan ay u saameeyeen
dadka halkan degan bombaaso ama meelaha kala degan waxay u baahan yihiin abaabul dadkana dadka madaxda waxaa loogu sameeyaa madaxda wakhtiganoo kale inay baraarujiyaan oo isugu yeeraan oo baahidii jirta ay soo gudbiyaan kulankani looga hadlay xaaladda abaaraha ee ka taagan dalka soomaaliya gaar ahaan gobolada koonfureed ayaa waxa uu ahaa kulan lagu soo dhoweynayey ugaas aadam ugaas maxamed baqow oo ka mid ah ismada ugu magac dheer deegaanada jubbaland iyadoona si weyn loogu ammaanay ugaaskan kaalinta uu ku leeyahay dhinaca horumarinta dhinaca arrimaha dib u heshiisiinta iyo weliba sidoo kale gargaarka deegaanadaasi wuxuu isku dayey si allaale iyo sidii wax looga qaban lahaa nabadeeda wuxuu isku dayey dadku siday u wada noolaan lahaayeen wuxuu isku dayey ama hamigiisa uu yahay wax ka weyn qoyska uu haddeer maaragtay hor fadhiyo bal hamigiisa waa hami soomaaliyeed waa hami islaan midkaa isaga ah baan annagana rabnaa inaan kaga dayano haddii ilaah yidhaahdo waxa aan ku soo dhoweynayno ehelnimada xaq buu noogu leeyahay ka sokow nin walba annaga naga mid ah wanaagga uu geysto inaan ku soo dhoweyno buu xaq noogu leeyahay maxamed cabdi bootaan warbaahinta star